bismi allah wasalatu wasalam calaa rasuulillahi wala aalihi wasaxbihi wasalam ama bacd waxaan soo gaadhnay siirada rasuulka sala allahu alayh wasalam quraysh oo ku guuldaraysatay in diintii nebi moxamed sala allahu alayh wasalam lagu soo dejiyey inay ku hor istaagaan qaababkii kala duwanaa ay ula dagaalamayeen dhammaanteed qaababkay ula dagaalamayeen waxaan soo sheegnay inay ka bilaabeen dil iyo cadaadis iyo inay ihaaneeyeen nebiga sala allahu alayh wasalam iyo inay tashwiish ku furaan nebiga sala allahu alayh wasalam qur-aanka kusoo degay inay tashwiish ku furaan oo yidhaahdaan bashar baa baray nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu wax ka bartaaba waa bini aadan sheeko berleyda dadka horuu isu keenkeenay kadib waxaan soo gaarhnay saxaabadii oo qaarkood ay u qaxeen dhulkaa la dhahdo xabashida kadib nebiga sala allahu aleyh wasalam in badan inay usoo direen abu aalib oy leeyihiin naga qabo wiilkaad adeerka u tahay dilkiisana wax badan ay isku dayeen nebiga sala allahu aleyh wasalam oo abujahal oo kale intuu dhagax weyn qaatay uu damcay nebiga sala allahu aley wasalam inuu madaxa uu kaga dhufto mar ruqunta inay jebiyaan isku day dil in badan inay sameeyeen ilaahay subxaana watacaala ka hor istaagay nebiguna tilmaamay caleyhi afdal salaatu wasalaam inayna dili karaynin kabacdi waxay ugu dambeeyey oonu soo gaarna waxay ahayd muqaaaca boycott in la go-doomiyey reer bani haashim iyo reer bani mutalib iyo nebi maxamed sala allah alay slam intii rumaysay ee saxaabo ahayd markaas in la go-doomiyey qurayshii shir bay yeesheen meel bay isugu tegeen waxay ku shareen in la go'doomiyo nabiga sala allahu alay wasalam iyo inta la joogta waxyaabahay go-aanka ku gaadheen waxyaabahana ka mid aha koo waxay idhahdeen ta koowaad waa in nebiga sala allahu aleyh wasalam waxa la jooga aan waxba laga gadanin waxna laga gadin laga guursanin loo guurinin lala hadal waxna laga dhagaysanin lala fadhiisanin tacaamulba aan lala yeelanin taa waxaa ka sii daran baacmusharka maka ka iman meelaha kale ka imanaya ee imanaya magaalada maka waxaan doonaynaa iyadana inayna waxba ka iibsan karin inaan godoomino waa ina waxba ka iibsan karin oo banaanka rag baa loo diraya markaa bacmusharka imanaya iyo safarada imanaya xagga horea lagaga hortegaya markaasaa waxaa la odhanaya dabeetoonana imsaad ku gadaysaa qiimaha cirka la geenaya marka waa qiimo iyagoo ayna qaadi karayn arrintaas waxay socotay saddex sannadood reer bani haashim iyo reer bani mutalib iyo nebiga sala allahu alay slam intii raacday ee saxaaba ahayd waxay isugu tegeen shicba abutaalib goshay abutaalib bay isugu tegeen halkaasaa la joogay way adkaysteen marada dhexda ku xidheen laakiin gaajo iyo rafaad habeenkii marka dhinacyadooda la maraya waxaad maqlaysaa caruurta yarar oohintooda ay gaajin la ooyaan iyo dadku aan seexan karin ruux hadduu aad u gaajoodo ma seexan kara sumog dadkii hurdadii ka tagtay gaajo daraaddeed waxay gudagaleen lafihii iyo saamaha inay cunaan oo lafaha ay maaragtay ay dib u kariyaan saamaha inay maaragtay inay saamaha ay cunaan oo sacad bin abuqaas waataan shalay ka sheeganay meeshuu uu yidhi waan ku kaajayey kaadidii inaan dareemay inay kaadadeedu ay ku dhacayso maaragtay inay saan ku dhacayso saantii intii aan maydhnay inay dubteen ay cuneen dhib badan baa gaadhay arrintii a markii ay socotay muddo saddex sannadooda ayaa dabeetoonana niman dadku iscaqli dhaamaa ama uu kala damiir duwan yahay gaalba ha ahaadane gaaladu laftigooda dee iscaqli dhaama oo kala damiir duwan ragga qaarkood waa ragca qolaa gaalba ha ahaado oo damiir unuun leh ragga qaarkoodna wax magarad aan kugu tumanayn waxba kaaga tegin nin la yidhaahdo hishaam ibnu camr ayaa wuxuu damcay arrintaa inuu burburiyo wuxuu ka xumaaday arrintaa inuu burburiyo intaanaan taa gaadhin nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa wax yar u geyn jiray in yar in yaroo dhuumaale baa u tegi jirtay nin la yidhaha xakiim ibnu xisaam way eedow tahay khadiijat binti khuwalid awr intuu rara buu cuntay iyo wuxuugu rari jiro abujahl baa dhexda ku qabsaday maalin abujahl dibtoona waa isqabsadeen abujahl xarigii awrka uu ku waday ayuu abujahl la dhacay markaa xoog buu gu geyn jiray isagu xakiim ibnu xisaam waa nin dhowr nin oo nebigu sala allahu aley wasalam oo meel ka cabay oo dhammaantood maalintii beder la dilay isaga keligii baa ka hadhay saa daraaddeed xakiim ibnu xisaam waagii dambe waa islaamay markuu dhaaranayo ee meesha ugu dambaysa uu ka dhaaranaya wuxuu odhan jiray laa waladii najaani yowma badr taasi ma jirto ilaahay maalintii badar iyo badbaadiyey baan ku dhaartay ilaa raggii meesha ka wada cabo dhan nin baa ka hadhay calaa kulli xaal arrintaas markii ay kululaatay waxaa nebiga sala allah waxaa u yimid nin la dhaha hishaam ibnu camr ayaa dhaqaajiyey wuxuu damcay arrintaa inuu burburiyo waxay u cutami weydeen carruurta yarar ee gaajada baaba'aysa oo wada haragga noqotay ee baaba'day ee lawiyihii waaweynaadeen ee dhafooradii isku tegeen iyo haweenkan wada maaragtay rafaaday oo aan kici karaynin wey daraaddeed iyo dadkan gaajada u baaba'aya ee haddana ay qaraabada yihiin dabeetona wuxuu u tegay nin la yidhaahda zuhayr ibni abi umaya almaqzuumi waa abujahl ay isku reer yihiin laakiin waxaa dhashay caatika caatikat binta cabdilmutalib baa dhashay yani nebiga ninkan hooyadii iyo nebiga abi waa walaalo waa ilmaabti ama waa ilma abtiilmeedo dadka qaar basay yidhahdaan marka kaasi uu tegey wuxuu ku yidhi zuhayrow ma waxaad raalli ku tahay an taakula acaama inaad adigu cuntada iska cunto oo watashraba sharaaba ood iska cunto iska cabto maaratay biyaha iska cabto wa akhwaaluka xayثu taclamu abtiyaashaana si aad og tahay ay ku sugan yihin riwaayadka qaarkood waxay dhahdaan wuxuu ihi haddii nimanka reer bani haashim ay dhali lahayn abujahl halka adiga kaa dhaleen saad adug ku raali noqotay isagoo kuma raali noqdeen halkaa laguma hayeen ma yeeleen dee abujahl buley dabeetona uu kululaadayo wuxuu ihi wayxaka hoogaage waa arrin keligay anu aan ku ahaye keligay maxaan ka samayn karaa nin kale aan ku hayaa buuri oo waayo waa aniga buuri oo arrinta kula burburiya abqinaa haalian mid saddexaad inoo raadi buuri dabeetona wuu iska tegey wuxuu tegay nin lahaa muca bni cadiya muca bni cadiya nebiga sala allahu alay wasalam marar badan buu difaacay muca ibni cadiya maalintii bederna markii quraysh madaxa laga guro oo toddobaatan laga dilo toddobaatan odayna laga qabto nebigu wuxuu yidhi sala allah alay wasalam kuwan aan soo qafaalanay ee maxaabiisan muca ibni cadiya hadduu noolaan lahaa waa gaalkan wey hadduu noolaan lahaa oo sii daa odhan laha waa sii dayn lahaa isagii abulbukhtar ibni shaam abulbukhtar ibni shaamna ragga u hiiliya nebiga sala allahu alay wasalam buu ka mid ahaa ee cuntada u geeye ee maarata muca ibni cadiya uu tegey odaygii muca ibni cadiye ayuu u tegey dabeetona wuxuu ku uhi mucamow ma waxaa nin weyn oo caaqila oo odaya oo weliba dun wanaag lagu yaqaano baa tahay oo dun wanaagsan oo sharaf labaad adugu hayde ma waxay kula taha oo kula fiicnaatay hadda inaad adigu intaad dheragto qadadqadaad u seexato reer bani haashim iyo reer bani mutalibna halkaa ay ku baaba'aan gaajo caruurtii haweenkii dadkii da'da ahaa ay baaba'ayaan oon aragnay inay sii dhimanayaan taase adu raalli ku tahay wuxuu ku ihi niyo nin keligii baan ahay maxaan samayn karaa anigu wuxuu ihi nin kalaan kuu haya kaasuu ihi waayo markaasuu ihi waxa weeye waa zuhayr ku saddexaadii noo raadi buuhi waan kuu hayaa buuhi waayo wuxuu ihi waa aniga abqinaa raabican ku afraadii noo raadi buuhi waa ka tegey dabeetana wuxuu tegay abulbakhtar ibnu hishaam abulbakhtar ibnu hishaam nin runtii nebiga u roon buu ahaa sala allahu alayh wasalam nin dun wanaagsan buu ahaa oo dadku way kala dun wanaagsan yihiine dulmiga waxa ayaan ogolayn nabiguna sal allahu alay slam maalintii beder wuxuu yidhi ninkii abulbukhtar ibnu hishaam arko ha dilin laakiin nin saxaabiya un baa dilay oo nin la socday buu calaa kulli xaal sheekadiisa waan gaari doonaa abulbukhtar ibnu hishaam buu tegey wuxuu yidhi abulbukhtariow ma waxaa kula qumanaatay inaad adigu cuntaad cunto ka dharagto iska raaxaysato oo aadan damqashaba kugu jirin reer bani haashim oo halkaa gaajo ugu baaba'aya iyo reer bani mutalib oo caruurtii iyo haweenkii iyo dadkii waaweynaya rafaatan yihiin adigu saasaa kula quman saasaas kula qumantay wuxuu hi niw keligii baan maxaan yeelaa nin kalaan ku haya buuri oo waayo wuxuu ihi waa muca ibnu cadiye wuxuu ihi dabeetana wuxuu ihi ku labaadna ku labaadna waan ku hayaa buuri oo waayo wuxuu ihi waa aniga ku saddexaad baan u baahanay ka saddexaadna waan hayaa buuri waa zuhayr ku afraadna wuxuu ihi ku afraad inoo raadi dabeetana wuxuu tegnaynaa zumcat ibn alaswad ibn almutalib ayuu u tegey dabeetana intii nimankii hore uu ku yidhi in legba ku yidhi wuxuu i oo waxaan ku weydiiyey arrintan dad ka fakeraya oo ka damqanaya ma jiraan arrintan wax ka damqanaya ma jiraa oo ka hadlaya ma jiraa way jiraan buuri waayo waa an waa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel afartayadaan nin diyaar baan arrintaa unahay waan kula jiraa buuri aniguna dabeetona meel bay tageen way hadleen meel la dhaha xujuun bay tageen oo jabal maka buuraha maka agteeda waxay ku tashadeen arrintaa inay gooyaan berri zuhayr ilan zuhayr abti baa loo yahay isaga suhayr baa warani arrintan anaa bilaabaya aniga nimanka abtiyaasha weeyaan aniga anay tahay inaan bilaabo arrintan bari anaa kacaya suhayr waa soo labistay nin walbaaba si qurux badan buu soo labistay oo markay doonayaan inay kacbada ka khudbadayaan kacbadana way ixtiraami jireen kacbadii buu yimid dabeetoonana wuxuu ihi ilaahay baan ku dhaartay inaana fadhiisanaynin anigu ma fadhiisanayo ma waxaad quraysh ee raalli ku noqoteen inaad cuntada cuntaan ood cabitaanka cabtaan oo aad nabad qabtaan ood iska seexataan reer bani haashim reer bani mutalibna ay meeshaa gaajo ku dhimanayaan fadhiisan maayo ilaa warqadaa daalimadda allagogooyo ma fadhiisanayo ee raximkii iyo qaraabgoysnimadii noo horseeday dabeed tolana wuxuu ihi fadhiisan maayo abujahal oo dhinaca kale fadhiyey waa ibliis kaasaa hadlay dabeetona wuxuu kadabt been baad sheegtay buui wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa tashuq jeexi maysid kuma dhacdid buui dabeetona zumcat bin aswad baa xagga kale ka soo booday wuxuu ihi adigaa beenaalo ah waana la jeexayaa buui kolkii la qoriyana raalli kumanaan ahayn beenaalayahu dabeetona abulmukhtar ibnu shaam baa isna dhinaca kale ka hadla wuxuu ihi labadiinu run baad sheegteen ka idin radinaya idinku celiya abujahlna waa beenaale waana la jeexi dabeetona mucab ibnu cadiya hadla wuxuu ihi kulligii run baad sheegteen warkaa war aan ahayn ninka la yimaadana waa beenaalo daalima waana la jeexi waa isu dabamarmareen abujahl waa niga jabay abujahl wuxuu ihi arrintan waa amrun qad qudiya bileyl waa arrin habeen laga tashaday buu arrintani arrin hadda sudfaaad ugu timaadeen deemaha wax hore looga tashaday buu arrintani oo ma meelaan maka ahayn baa lagu tashadaa oo iyagu markay tashanayen ma markay ku tashadeen bannaanka markay kusoo tashadeen quraysh markay markay tashanayeen arrintan ay qorayeen intayna jeexinba warqadii oon la furin abu aalib baa yimid abu aalib wuxuu war wanaagsan baan wadaa maanta qurayshay gorgortan idiin wanaagsan ayaan idiin wadaa oo waa maxay maanta waa baynu kala baxaynaa maxamed wuxuu ishe meesha aan la furin maxamed wuxuu ii sheegay ibnu akhi wa antum taclamuuna annahu laa yakdib waad ogtiinna inuuna been sheegaynin warqadaad qorteenba ilaahay inuu dhulka ku salliday oo u aboor cunay inta kelimadda tawxiidka ay ku qorantao bismika allaahumma ay ku qorantay keliya ayuu ka tegey inta kaleo dhan aboor baa la tegey saa daraaddeed fura kacbada ilan kacbada idinka haysta qufulkeedii iyo furaheedii haddii warkiisu uu been noqdo waan idiin dhiibayay gowraca hadday run noqotona dee dulmigin laga dahay dabeetona meeshii waa la furay olredina waxaa lagu tashaday in meeshii la furo markii meeshii la furay warqadii maba jirtaba completely waa la cunay warqadii laakiin warqadii waxaa ka soo hadhay keliya intaa kelimatu tawxiid ay ku qorantay keliya ayaa ka soo hadhay intii kale way way baabaaday halkaa markii ay marayso ayaa saxaabada waxay ku sii badiyeen dhibkiiba kusii badiyeen oo saxaabada intaa hadda aan sheekaynayna aynu hadlayno saxaabadii waa la garaacaya maal walba bannaankaa loo saaraya waa la garaacaya qaar dabba hoostooda lagu shidaya qaar dhagaxanba korka laga saaraya waa bacaadka kulul ee khaliijkeed aragteen wey nabiga sal allahu alay wasalam waxay ka dalbanayeen waxyaaba aan suuragal ahayn yani maalan waxay odhanayeen qur-aanka naga daa kan isaga sidiisaan u sanifnay qur-aanka lala kaalay waidaa tutla calayhim aayaatuna bayinaatin qaala aladiina laa yarjuuna liqaa'ana ati biqur'aanin gayri hada ubadilhu qul maa yakuunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsi in attabicu ilaa maa yuuxaa aley saaad moodaysaan maaha waxay dhahdeen ka naga daa nagu akhriyayso naga bedelo qur-aan kale la kaalay wuxuu ihi wax anuu aan bedeli karo xaggayga ka imanaya maaha wixii la ii waxyooday iyo awaamir baan anigu ku socdaa saaad moodaysaan maaha marka wax anugu aan bedeli karo haba yaraatee ma jirto wax anugu aan bedeli karaa ma jiro waxay ula yimaadeen oo kale waxay ka dalbadeen nabiga sala allah alay slam mucjizooyin mucjizooyinka ka dalbadeen xaaladdaa waxaa ka mid ahayd waxay dhahdeen nin dhulka aan deganay waa dhulka ugu qarafaysan ee ugu baaba'san haddii aad nebi taho ilaahay saa ku asmacayo annagana aan aragno wax badan inaad maarata ilaahay subxaana wa tacaala dee bari hal shay baan kaa codsanaynaa buurtan weyn ee safaa dahab ha inooga dhigo aan qaqaybsannabe buurtan safa ee weyn maarata dahabba ha laynooga dhigo mar haddaabad ilahay xiriirka wanaagsan la leedahay dabeetoonana nabiga waa loo waxyood caleyhi afdal salaatu wasalaam ilaahay buu baryey waxaa la yidhi nebi maxamedo waxa ay doonaan way helayaan buurtaa safa waa laga dhigayaa dahab hadday doonaan laakiin hal shardi hadday beeniyaan markii safa dahab loo bedelo kadib waa la rogaya taasina waa sidii ummadihii hore lagu rogay nabiyullaahi saalex dad baa loo soo diray markii dad loo soo diray siday nebiga sala lla alay slam kolba meel waxula imanayeen markii dambe waxay la yimaadeen dhagaxaasi hala dhalo bal waxaa ka warran dhagaxaa weyn halkaa yaalla hal ha dhalo neef geelo neef kale dhala arki jirnay laakiin dhagax hal ha dhalo waa maxay dhagaxa halka soo saar baa layidhi dhagaxaas halka soo saar dhagaxiiba hal laga soo saaray iyagoo arkay marse hashii maali jireen marse hasha caanaheedu dadkao dhan ku filayd maraasaa la hashani maalin bay aroorka leedahay walakum shirbu yowmin macluum idinkuna maalin baad leedihiin hasha maarata aroorka laakiin hasha ha isku taabanina markay dhargeen ay dhadaan hash maandillo rumayna iska badaa ee waad garanaysaan ilaahi subxaana watacaala waxaa soo baxay deetaan kii ugu shaqisanaa idin bacaa ashqaaha faqaala lahum rasuulu llaahi naaqata allaahi wa suqyaha fakadabuuhu facaqaruuha fadamdama calayhim rabuhum bidanbihim fasawa walaa yakhaafu cuqbaha dee dabeetana waad garanaysaan waa tii la rogay ilahi subxana watacaala uu rogay ee uu damta ka saaray marka ummadihii hore saasay ahayd nabiyullahi bal u fiirsa muusa dadkiisi waxay idhahdeen maxaa baan u shaqaysan mar haddaad ilahi ka timid dee cuntada xagga kor ha nooga timaado ka waran adigu bariiskiiyo baastada iyo quraac iyo qade iyo xag kor ha nooga keen haddaad saado almanna wasalwa cuntada xagga kore looga keeniyo iyo u arkaya wixii samada lagu soo yani xaggaa karo wixii laga keenay bay cunayeen maca daalika haddana way gaaloobeen maca daalika haddana way gaaloobeen bale ilaahay baaba tilmaamo wuxuu ihi walow naزlnaahu kitaaban fii qiraasin falamasuuh haddii kitaab iyagoo arkaya la soo dejiyo oo qirtaas ku jiro oo falamasuuhu biaydihim gacantooda ay ku taabtaan waxay odhan lahay waad naseerta may fahamtay markaa mucjizaad bay dalbanayeen nabiga sal la sl waa lagu uri haddii markaa safa dahab aan ugu bedelo dadkani oy diidaan way baabaayaan sidii dadka hore waddadii dadka horen baa la qaatin nina ilahay nasab lama laha haddii kalena towbadda u furnaan towbadda ha u furnaato ee saa ku daa nabigu wuxuu doortay sal slam sidaa inuu ku daayo marka wamaa manacnaa an nursila bilaayaati ilaa an kadaba biha alawaluun waa ka ilah subxana wataala ka qisoonayo taa dhibkii weli way sii badiyeen iyagoo sidaa waana loo tilmaamaya intaasoo aayadada qur-aanka kusoo degaya wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfachuhum wayaquuluuna haulaai shufcaa'una cinda allah yaa ayuha annaasu qad jaa'atkum mawcidatu min rabbikum wa shifaaun lima fi suduuri wahudan waraxmatan lilmuminiin calaa kulli xaal aayado qur-aan oo tiro badan baa intaa soo degay waxa u yimid khabaab ibn art nabiga sal alla slam wuxu uhi ya rasuul allah dhibkii waa nagu batay oo waa nala kariyey oo rafaadkii waan meel buu naga gaadhay alaa tastansir lana ya rasuulallah ilahay gargaar maadnoo weydiisay rasuulka ilaahay nabigu sal alla slam meel buu iska jiifaa gu-iisuu barkasanaa dabeetana nabigu waa soo fadhiistay caleyhi afdal salaatu wasalaam ila isaga confidence buu qaba dadkani waxayna arag buu nabigu arkaa sal allahu alay slam lakin de inagu masaakiin baynu nahayo waxa weeyaan aragtideenna saxaabigu wuxuu ihi dhibka waa nagu batay ilahay noo bari dabeetna rasuulku wuxu uhi sal slam waa soo fadhiistay isagoo wejigiisu gudutay wuxuu ihi si fiican i dhegeyso dadkii idinka idinka horreeyey diintooda sida idinka laydinku dhibay ka daran baa loogu dhibay bale waxaa dhacaysa buu nabigu sal la slam nin inti god loo qado oo joog la qado oo intaa loo aaso dabeetoonan intaa kore isagoo la soo jeeda in minshaar intii la qaado madaxa bartinkeeda ram laga siiyo oo dabeetoonan laba loo kala jaro inta laleeyahay ma ka noqonaysa oo diidan yahay oo ku dhinta bale waxaa jirta garfeer bira intiisaa loo geliyo maaragtay dubka iyo hilibka in lagu kala qaado ayaa dhici jirtay taasina diintooda kama ayna celinaynin isaga wax kalu la yimid maaha war cajaa'ib baaba loo sheegay diintani way guulaysanaysaa baa la waxay gaari doontaa maa balaga leyl habeen iyo maalin meeshay gaadhaanba way gaari doontaa marasaa masaajid la iman doona masjidkanaad arkayso oo gabadhu intay ka timaado meel heblaayo ayay iman doontaa masaajidkan iyadoo ilaahay iyo xayawaanka waraabaha ay uga cabsanaysa un arigooda may wax kale aan ka cabsanayn bal arrintaa ka waran shaamiya waxaad furan doontaan meelahaasaad wada furan doontaan wuxuu ka hadlaya iyo meesha laga hadlaya waa laba meelood aad u kala fog weye aad u kala fog waa marka ay suuratulburuuj soo degtaa la dhahdo suuratulburuuj waxay tasliy oo tahay sabar siinaysaa saxaabada waayo waxay ka hadlaysaa dadkii asxaabul ukhduudka ee godka lagu guray ilaan waad garanaysaan dadkii ninkii ilaah sheegtay uu godka ku guray arrintaasi markii ay muddo socotay ayaa nabiga sala allahu caleyhi wasalam sanadkii dambe waxaa dhacay horta waxa u yimid markii nabiga sala allahu aleyh wasalam sanadkaa arrin weyn baa dhacday waa sanadkii sideedaad sanadkii tobnaad baan ujeedaa oo cashar min nubuwa waxaa dhacay arrin la yaable waxaa dhacay nabiga sal allah alay soo xanuunsaday abu aalib nebigu tiirka ugu weynu bacdallahi ku tiirsanaa ilaahay subxaana watacaala uu ku ayidayey wuxuu ahaa abu aalib dee nebiguna wuxuu yihi sal allah alay slam ina allaha la yuayidu hada diin birajulin kaafir birajulin faajir ilahay diintan wuxu doon u adeegsan wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaahu mid faajira oo gaala baa la odhan diinta difaac nebiga sal allahu alay wasalam sanadkaa adeerkii baa dhintay laakiin adeerkii markii uu marlay ee naftii ay ku xaadirtay ayaa nimankii qurayshaheed tashadeen waxay dhahdeen abu aalib hadduu dhinto waxoogaa nimankaa gaalaba ha ahaadaan laakiin dhinacunbuu damiir ka lahayn ogow waxay dhahan ninkan intii horeba dili kari weynayo ilaahay waa kii inaga manciyey adeerkiina inaga manciyey markuu abu aalib dhinto haddaynu dillo ceeb baan dadka uga baxayna waxaa la odhanayaa inta abu aalib dhalo oo dhan way ku dhiiran waayeen markuu dhintay bay wiilkii ayay dileen maartay oo daba mareen barkaale waxay noo kala qoray dabeetoonan waxay yimaadeen abu aalib abu aalib waxay dhahdeen intaadan dhimanin waad aragtaa waxaa kugu soo degay ilgeeriyaad baad leedahay nin weynna waa tahay diinta yadiina waad haysataa wiilkan aad adeerka u tahay noo kala wax noo kala qor isagana waxu qaad annagana wax noo qaad balan wada hadal iyagu ali waxay leeyihin diimiha la isku daro oo tanaasul la ima bay leeyihin iyagu wax ka tanaasul ilaahayna qur-aanka waa ku tilmaamay gaaladu iyagu meel lama haystaan se isagu wixiisa kuma kalsoona saa daree isagu wuxuu ka tegi karaa wuxuuba ka tegi waxba mahayo ilahay baa qur-aanka ku tilmaamay yuri wadduu low tudhinu fayudhinuun ay wadduu waxay jeclaysteen low tudhinu inaad soo soo jilecdo oo fayudhinuun iyaguna ay soo jecaan meel dhexaa la isugu yimaado nimankan haddaan la noolay maxay dhahdaan interfaith diimaha la mideeyo jin nabi ibrahim la isugu yimaado maxay kada waa uun sun iyo malab ha laisku daro wey ma garatay diintan ilahi wuxu subxana wataala alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diinan waman yabtagi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu diinta islaamka wax lagu dari kara ma jiro midda kale waa ayo nebi maxamed baa lahaa anigu ma bedeli karee waayo ninka diinta bedeli kara calaa kulli xaal markay u yimaadeen waxay idhahdeen bal hadal nebiga caqiil baa loo diro sala allahu aleyh wasalam nebigu waa yimid markuu yimid waxaa la yidhi kuwani waa tolka odayaashii waaweynaa habakku dhibaane waxay doonayaan in wax laisku ogaado iyagu halkay doonayeen umay kicin oo nebigu uma kicin dhinac soka dacwou ka faa'idaystay dacwo u kaca nebigu sal ly slam illa waxa la yidhi gaadhsii isaga dadka dacwo isagu markiiba galay wuxuu ihi waxaan rabaa hal kelimaa ka warran waxaad u sheegtaa buuhi waxaa uga khayr badan hal kelimaa bas oy ku hadlayaan halkaa kelima ninkii ku hadlaa waxaa hoos imanaya oo cagihiisa hoos imanaya carab dhammaanteed iyo cajab dhammaanteed waana run ninkii diinta qaata carab iyo cajam labaduba ay hoos imanayaan nin walbaa hoos imanaya imaam albukhaari ma carabba ya imaam albukhaari carab maa diino umuhaatusitada wax carabka aboo halnin sumug kutub alxaadiid saxiixa hal carab baa ku jira quraadana abu camr baa la sheegaa haddana qaala imaam albukhaari waa taa la wadalay dadku dhan baa laguhiisa hoos jooga imaam albukhaari qaala imaam albukhaari qaala imaam albukhaari qaala imaam albukhaari ninkii diintan ilaahay diintan qabsada ee barta ee ku dhaqma qofkii diintan qabsada ee saalix noqdaba dadka u ka koraynaya waxaana ilaahay loogu kala dhowyeen sidii diinta loo kala haysto ee nasab iyo cidna dee ilahay waxba isuma calaa kulli xaal nebigu wuxu yiri sal waa hal kelimo oy odhanayaan halkaa kelimo hadday qaataan carabna way hoos iman cajabna way hoos iman nimankan meesha yaqaaneen baa la taabtay maxaa la taabtay dee adduunyada way yaqaanaan madax baad noqonaysaan dadkaad ka sarraynaysaan reerkiina dadka ka kormaraya arrintii baa loo tilmaamay tan way yaqaanaan waa adduunyo abujahal baa soo booday wuhi cashara waa abika hal keliya maaha toban iyadoo kale aanu odhan si aanu dadka uga kormarno mar haddaanu ree hebel iyo ree hebel ka kormarayno dee adduunyada wuu yaqaanaa isagu laakiin aakhare waa dam culimmadu waxay dhahdaan labadan indhood adduunyada loogu talagalo lagu arkaa qalbiguna kan waa basar bay dhahda basar kanna waa basiira saa daraaddeed dadka biniaadanka qaar kan fisikali ugu yaalla lakiin aan shaqaynin baa jira innaga hadda ninka indhaha indhihiisu ay kala furayn indha qurux badan lakiin aan waxba arki karin haddii gacanta saa laydhaa aan arki karin maxaynu nidhahnaa inagu cabdullahi maxaa nidhahna windhalay suma windhalayaan nidhahna windhalayaan nidhah hadduu ninku ina waxba arki karin walow indha qurqurux badan ba ha lahaaday waayo indhaha shaqadooda waxay had aragti haddayna indhihii aynan waxba laga arki karin wuu dhalayaa la odhanaya walow gacantii oo ku taalla hadduuna dhaqaajin karin uu gacan layo bay odhanaya gacan laba baynu dhahay inagu soo saama qalbigana shaqa loogu talagalay shaqadiisa hadduuna qabanaynin dee uu qalbi laayay ilahay baa waa tilmaamay wuxuu uhi ina fii dalika ladikraa liman kaana lahu qalbun aw alqa samca huwa shahiid nabiguna wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam ina lilaahi aaniyatan min ahli alard waaniyatu rabbikum quluubu cibaadihi saalixiin ilahay weelal buu adduunyada ku leeyahay uu wax ku shubto nabigaa inoo sheegay weelal weelashaa ilahay wax ku shubta adduunyadan waa qalbiyada dadka muminiintaa buuri marka qalbiga qofka muminkaa ku jira ama waa waa weel ilahi subxana wa tacaala oo tawxiid iyo cabsi ilahay iyo xikmad baa lagu shubaa laakiin haddii weelkaa qalbigaagu weel ilaahay noqon waayo weel ibliis buu noqonaya ogsoonow calaa kulli xaal waxaa la yidhi bal sheeg hadda kelmadda waxa weeyaan buuri laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allah ilaahay mooyaane waxaanad ka tegaysaan wixii asnaamahana waad ka tegaysaan dabatolana way cadhoodeen waxay dhahen ninkani xabadina siin maayo wadahadal lama ogola meeshaan u soconnana umaba socda isagu gorgortanna ma ogola tanaasulna ma ogola wixiisa in lagu raaco mooye tanaasul ma ogola meel weyn buu ku xidhaya inaga marya dabatolana waa ka ilahi subxana watacaala suuratu saad kaga hadlay saad waalqur'aani di dikri bal iladiina kafaruu fii cizatin washiqaaq kam aalakna min qablihim min qarnin fanaadow walaa taxiina manaas wacajibuu an jaaahum mundirun minhum waqaala alkaafiruuna hada saaxirun kadaab wacajibuu waxay la yaabeen an jaaahum inuu u yimid mundirun mid digaya oo minhum iyaga ka mida waqaala alkaafiruuna gaaladii waxay yidhahdeen haadaa kani saaxirun waa saaxir kadaabun oo beenaala nabigay ku leeyihin sala allah alay slam ajacala ma wuxuu ka yeelay alaalihata ilaahyadii faraha badnaa ilaahan waaxidan ma halbu ka soo qaaday boqolkii sana bay meesha yaallay ina haadaa arrinkaasi la shayun cujaab waindalaqa almalau minhum animshuu wasbiruu calaa aalihatikum ina hada la shayun yarad waa arrin dan kale laga leeyahay naga kiciya bay dhahen meesho iska tageen wax kale u muuqda tiisaa mooye tuka walama jirte naga mariye abu aalib marka arrintii ay kusii adkaatay naftiibaa u timid nebigu sal la slam dhinacu ka fadhiistay abujahl iyo niman shayaaiina dhinaca ka fadhiyaan abujahli waxay ugu yerayaan naar abuaalib waana ka yeeli doona uu ku geli doonaa nebiguna wuxuu ugu yeerayaa janno iyo makfiratu min allahi ayuu ugu yeeraya dabeetnana iyagu waxay ku leeyihiin diintii abayaasha ha ka tegin diinta abayaasha ha ka tegin waxay isleeyahay abdulmutalib hadduu tan ku dhinto reer bani hashim cidi ka hadhi mayso reer bani abutalib cidi ka hadhi mayso qoraysh dad badan baa ku dayan doona hadii la maarata abutaalib baaba islaamay hadii la idhahdo waxay dhahdeen diintii aabbayaasha ha ka tegin bay iyagu dhegta kaga leey ilaahay ha rumaynin bay leey nebiguna wuxuu leey sal lla slam hal kalima uuna idhe inta kale ilaahay subxaana wa tacala anaa la hoostagaya hal kalima idhe kelmadda laa ilaaha illa allah maxamad rasulullah intaa idhe intaa idhe intaa idhe dabeetonana odaygii markuu sii dhimanayay wuxuu ihi innahu calaa diini calaa diini alashyaakh odayaasha hore diimahay ku dhinteen baan ku dhinto se nafti kaga baxday riwaaya anas horta sida saxiixa riwaayaadka saxiixi waxay tilmaamayeen inuu gaalnimo ku dhintay waxayna tilmaamayaan nin shafaac gaala oo shafaaca wuxu tartaa waa abutaalib keliya abutaalibna waxay keentay waa ahlu naar abutaalib laakiin waxay keenaysaa waxa weeyaan daxdax min annaar sida nebiga sala allah alay slam inoo tilmaamay oo kaba naara intii ilaa aan qabyada soo gaadhaysa ama kuraanta soo gaadhaysa maskaxdiisu inay karkarayso oo isagu u haysto inuu dadka ugu cadaab kul yahay isagaana ugu cadaab yar intaasna waa nebi maxamed sal allah alay slam waxtarkii uu tarayi weyey nebiga caleyhi afdal asalaatu wasalaam markaa nebigu sal la slm wuxuu ihi ilaahay baan ku dhaartay maadaama intaad wixi taraysay adeerkay ilaahay dembidhaaf baan ku weydiin intii aan lai diidin mar dambe nebiga sal allahu alay slm waxaa ku soo degay maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim waaba laga manciyey nebiga uma ahaanin iyo dadka muminiinta inay ilaahay dembidhaaf u weydiiyaan mushrikiin markay u caddaatay qaraabo dhowba ha ahaadaan ama dadkii wax tarayaba ha u ahaadaan markay u caddaatay kadib inay asxaabuuljaxiim yihiin ninka gaalka allah naxariista lama odhan karo laakiin gaalku isagoo addunyada jooga loo ducan karaa gaalka isagoo addunyada jooga ducan karta ilahu soo hanuuni waad odhan karta ilahu soo hanuuni waad odhan karta ilahay dad kale la joogna ha soo hanuuniyo ninna naar lama jeclin dadkaa dhammaan allah ha soo hanuuniyo innagana janno ilahi subxana wa tacala ahlayna geeyo nabigana sala allahu aleh wasalam aayaad baa ku soo degay ka nahyinaya oo la leeyahay innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa nebi maxamedow aduu ninkaa doonta ma hanuuninaysid adoo adeerkay kaalay ma odhanaysid adug ninkaa doonta aduma hanuuninaysid qalbiga biniaadamka aduma haysid hidaayadu waa laba nooc hidaayat tawfiiq iyo hidaayat dalaalati walirshaad hidaayat tawfiiq waa qalbiga in la bedelo ilahay baa taa ku shuqule innaka laa tahdii man axbabta waa taa nebiga laga anfinayo hidaayat irshaadna iyo wadalaala nebigu waleyhi sala allahu alay wasalam oo ah wainaka latahdii ilaa siraati mustaqiim oo ka ilahi subxana wa tacala dadka waxaad ku hanuunaysaa siraat almustaqiim abu aalib horta halkaasuu uu ku dhintay laba bilood ama saddex bilood riwaayadku iyagaa iskhilaafo bilriwaadna waxay tidahdaa saddex bilood riwaayad kalena laba bilood kadibna waxaba dhimatay khadiija sanadka waxaa loo bixiyey caamilxusn sanadkii murugada ay culimmadu bixiyeen waayo labadii ku tiirsanaa nebigu sala allahu aleh wasalam xagga basharka ee ugu muhiimsanaa baa dhintay midna waa adeerkii nebigu wuxuu tilmaamay maa zaalat qurayshun kaacatan xataa maata abu aalib ilaa abu aalib uu dhintay markuu abu aalib noolaa dad jilicsan bay ahayn buuri wmaarata way iga waabanayeen khadiija iyadana sanadkaasay dhimatay oo nabiga sal allahu aleh wasalam khadiija xaasaska nabiga sal allahu alay wasalam waxaa la dadka haweenka ee ummadda nebi maxamed la tartansiiye waxa weeyaan waa khadiija iyo faatimata bint maxamed sala allahu aleyh wasalam iyo caaisha bintu abi bakar saddexdaasaa la dhahda ayaa fadli badan laakiin culimo badan waxay qabaan saddexdooda inay u fadli badan tahay khadiija bint alkuwalid inay u fadli badan tahay ilaahina subxaana wa tacala fowqa sabca samaawaat ayuu ka soo salaamay nebiguna sal allahu aley wasalam markay dhimatay khadiija kadib jacaylkuu khadiijo uu qabay iyo siduu ugu baarinimo falayay markay dhimatay dadkii saaxiibadaheeda o dhan buu xidhiirinay nebigu sal l slam khadiijo saaxiibadaheed dhammaan waa xidhiirinay bal waxaa ka qiiroonaysay maarata caaisha iyo haweenka nebiga sal slam ka qiiroonayay inuu kuwaa xidhiirinayo markaa khadiijat bintu khuwalid horta markaasay dhimatay ilaahina fowqa sabc samaawaat waa kii ka soo salaamo malku jibriil baa nebiga u yimid wuxu uhi yaa rasuul allah haadihi khadiija khadiija kugu soo socoto hadda oo weel kuusoo wada nebi maxamedowe waxaad ku jirahda markay kuu timaado ilaahay baa fowqa sabca samaawaad kaa soo salaamay ka hor ruuxa ilahay soo salaamo ya ninka imika halkan fadhiya ee boqorada meelahan jooga ee masaakiinta oo la yidhaha hebelow boqor hebel baa warqad kusoo diro kusoo salaamay dee la sir joogi maayaan malaaninkaas wuxuusu sawiranayaa inuu maaragtay si wuxuu yeeli lahaa iyo uxtashan lahaa iyo siduu wax badan baa sawir hor dhimanaya ruuxu ilaahay soo salaamo ka war isagu ruuxu ilaahay subxana watacala soo salaamo ka war marka waxaad ku tahabaa la yidhi wabashiriiha waxaad ugu bishaaraysaa bibeytin fi ljanna guri jannada ah oo min qasbin oo maaragtay lulu laga sameeyey dheeman laga sameeyey la xorday laa sakhaba fiihi oo qayle iyo buuq iyo dhib midna aan lahayn iyo walaanasimi dhib midna aan lahayn iyadoo adduunyada joogtaa loo bishaariyey inay geliso waa cajaayib halkaas ayaa runtii nabiga sala allahu alay slam waxaa isugu tegay markaa hami iyo hami baa isugu tegay nabiga sal alla alay slam tiiraanya u timid waayo nabiga sala allah alay slam marka uu bannaanka lagu soo dhibo khadiija wax badan bay maaratay iyadaa wax badan ka masixi jirtay nabiga sala allah alay slam oo ku garab taagnayd markuu faraxsan yahina iyadaa saboort garan jirtay iyadaa qalbiga u dhiisi jirtay markuu soo dhibaatooda gurigu ku nafisi jiray gurigu ku nafisi jiray nabigu sal allahu aleh wasalam waxaa la sheegaa sanadkaa tobnaad ayaa waxa u timi nabiga sal allahu aleh wasalam wuxuu guursaday sawdata binti zumca sawda waa dadkii markii hore xabashida dhulka xabashida tegey nin sakraan la yidhaha baa qabi jiray oo dhintay oo ka dhintay dabeetna gabadhaasuu nabigu guursaday sala allahu alay wasalam oo ruux weyn ahayd runtii sanadkaasuu nabigu u guursaday caleyhi afdal salaatu wasalaam markii ay dhinteen abu aalib iyo khadiija ay dhinteen waa markii koowaad oo nebi maxamed sal ly slam uu ka baxo maka weyn duruufta iyo dantu waxay keentay in maka laga baxo cajiib intii hore weligiin maka kama bixin xataa abubakar sidiiqna markaa waa baxay abubakar sidiiq maalin maalmaha kamida waa baxay isagoo in shan maalmood iyo shan habeen sii socday ayaa barka laqamaad meel la ydhaahdo ayuu waxaa ku joojiyey nin la ydhahdo ibnu daqina oo odayaasha qureyshaad ka mid ah wuxuu hi maxaa ku soo saaray wuxuu hi diintaydii baa laygu dhibay ilaahay waan caabudi kari waayey haddaan tukanayo waa la idhibi waxaan doonayaa aan maarata inaan iska tago si aan ilaahay subxaana wa tacaala aan dhulka ilaahay ugu caabudo culamada qaar waxaan dhulka xabashaduba doonaya uu ka daba tago dabeetona wuxuu hi wallaahi adigoo kale abubakarow adigoo kale miluka laa yakhruj walaa yukhraj adoo kale mana baxo in la saarana maaha inaad baxdo in lagaa ogolatana maaha waayo qualityskan iyo sifooyinkan iyo tilmaamaha aad leedahay daraaddeed innaka la tasilu raxim qaraabada waad ku wanaagsanayd adigu wa taksibu almacduum dadka aan waxba haysanaya masaakiintana waad ku fiicnayd wa taxmilu lkal culayskana dadka waad ka qaadaysay culayskana dadka xaqana waad garab istaagi jirtay marka ninka saa u sharafta badan waxaa lagu yaqaanaa qualitygan oo kale waa in la xajisto inuu baxana in la ogolaado maaha inta xun baa la isugu reebaya markaad baxdo anigaa maaragtay anigaa maaragtay aad ii tahay magan ii tahay noqo magantoodana lama taaban jiro ninka magantiisa in la taabto caruurtiisi wixiisa o dhan la baabiyaa ka sahlan dabeetana uu soo labisto oo kacbadu istaagay wuxu uhi qureyshay ninkaas ku taabanin dabeetonana abubakar sidii buu ku tukan jiray abubakar wuxuu ahaa nin raqiiqul qalbiga oo aada iimaankiisuna wen yahay marka uu tukado aad buu u oyi jiray dabeetonana oo waa tiiraayoon jiray oo qur-aanka uu ku ta'auri jiray dadkii dabeetonana waxay ka ashkatoodeen waxay dhahdeen dee abu aalib abubakar waana dhibay waayo haweenkayaga baa ku ta'auraya dadkii bannaanka socday baa qur-aanka ku ta'auraya ila dadkan waa carab tukashada uu tukanayaba dadkan la tegaysaba waxaan doonaynaa markaa nagala hadal abu aaliboo waxaan doonaynaa in inaad nagala hadal abubakaroo gurigiisa gudaheesa ku tukado codkana hoosa nooga dhigo dee ibnu daqni ay u yimid oo yihi abubakar yaa laba mid ama jiwaarkayga marnamadii ii soo celi ama sidan wadadkiiba ku duufsatay dee gudaha la galo hoosu dhig jiwaarkaagaad waan kuu soo celiyey bul ilaahay subxana wa tacala baan magan ohay magantaadii adiga waan kuu soo celiyey nabiguna waa baxay caleyhi afdal salaatu wasalaam wuxuu tegey daif bal waxaad qiyaastaa iyada oo kulul ouna faras wadan ouna dameer wadan oo wax la fuulo wadan oo safar kale la soconin nebigu sal l sl oo zayd ibnu xaarife oo wiil yaraya la socdo inuu ka lugeeyo maka ilaa iyo daa'if lug sahayna ayna wadanin inuu dadka diinta gaadhsiiyo cajiib markaad eegta nebigu sal slam wuxuu maray iyo dadka yaraa dad markuu ruuxu laba goor wax wacdiyo ayuuna dadka waxba loogu taageli maayo dadka waxba loogu taageli maayo waa yani waa tarbiya innaga waxay naga dhiman waa tarbiya weyn runtii laakiin siirada nabiga sala allahu aleyh wasalam ayaa tay deen laisku tarbiyeeyo lixdan mayl wey lixdan mayl waa mise kilomitr ya boqol miya time six miya tolob ya maxaa tidhi marka waa boqol iyo lix boqol iyo lix waa boqol iyo lix kilomitr wey cajiib boqol iyo lix kilomitr oo lug ah oo saxaraa oo kulayl ah oo maaragtay hanfia iyo halkaa nebigu sal alla alay slam uu tagay waxaa ka daran dadku uu tegay wuxuu kala kulmana garan maayo qofka hadduu xataa isleeyahy markaa tagtaad nasan doontaa waa baab xataa meeluu ku nasanayana maaha ee dhib baa ka horreeya halkaa wuxuu tegay nimankii thaqiif la odhan jiray xajaaj iyo reerkooda muqiirat ibnu shucba iyo halkaa reerkii deganaa oo thaqiifiyiinta laodhan jiray thaqiif buu tegey oo daa'if deganaan jirtay wuxuu tegey saddexdii u talin jirtay reerka oo nin laidhaa cabdilyaliil iyo mascuud iyo xabiib oo ibnu camr ibnu cumayr athaqafi nimankaasoo saddexoo walaal ahaa oo iyagu odayaal meesha ka ah oo salaadiinka ah ayuu tegey markuu tegay dabeetana wuxuu ilaahay buu ugu yeedhay subxaana wa tacaala wuu wacdiyey kownkan in ilaahay subxana wa tacaala leeyahay ilaahay abuurtay ilaahay maamulo danna loo abuuray bani aadanka oo maaratay asbaab loo abuuray fariinna ambiye ilahay subxana wa tacaala soo diri jiray nebigii ugu dambeeyey ee fariin baan idin waa iga dhegeysta buuri midi wuxuu yidhi adoo kale marka la dirayo ilaahay kacbadaba dharku ka siibaya buuri midna wuxuu yidhi amaa wajada hayraka adiga mooye cid kale miyuu waaye nin faqiirun waxba haysanin oo maarata waa kuwii qurayshna lahaa lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayn cadiim labada nin tunka waaweyn mid maxaa loo dooran waayo loo doortay nebi maxamed waxba haysan labadii nin tunka waaweynaa mid waa kuwan hadlaya wey midna waa welidii nuu hayrkiima ka joogay midna wuxuu yidhi wallaahi anigu horta kulaba hadli maayo wallaahi laa ukalimuka abadan anu horta kula hadli maayo in kunta rasuulan haddaad rasuul tahay la anta acdamu khataran min an arudda calayka haddaabaad rasuul tahay khatar baaban ku jira inaan war kugu celiyo haddaad ilaahay ku been abuuranaysana nin ilaahay been ku abuuranayn laba hadli maayo laba gooraba horta kula hadli maayo wuxuu yidhi haddii aad saa iga diideen oo waxa aad igu samayseen oo aad waxba aqiiqa aqbali weydeen hal uun ii sameeya haddaba dadka ha igu dirina oo dadka ha igu kicinine aan iska dhex jooga magaalada iga dhaafa warkaygaana ii qariya mayna u qarinina dadkii wax magaradka ahaa iyo caruurtii yararka ahayd iyo dadkii waalwaallaa ee dhaheen shiida oo tuma oo maaragtay oo eryada adu waxaad qiyaastaa nebi maxamed oo daa'if la eryanayo oo dhagax lala dhacayo oo le allahuma hdi qowmii fa innahum laa yaclamuun ilahu dadkan waxba moogay soo hanuuni soo cajiib maaha waana la eryanayaa wax ilaahay abuurana ciddii ugu fadli badnayd weeye basharka cid lagu dharinayay maa jira nebi maxamed sala alla alay slam cid lagu dharinaya ma jiro dadka qaar baa waxay dhahdeen nebi maxamed bashar buu ahaa waa run haddaad u jeeddo bashar buu ahaa basharnimadiisa inaad tilmaamaysa waa taxsanta haddaad naqsi uga jeedood leedahay nebi maxamed sala alla alay slam dee ninun buu ahaana khatar baad ku diintaada ku jirtaa marka nabiyulahi maxamed sala allahu alay wasalam isaga oo u fadli badanoo ilaahay ugu dhow ayaa haddana sidaa loo erin dhagaxa lagala daalay nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam siduu kolba meel u gelay nebigu sala allahu aleyh wasalam riwaayaad aan ansixin oo daciifa oo ibnu isxaaq iyo waaqidii ay wariyaan ayaa waxay tilmaamayeen nebigu sala allahu alay wasalam beer inuu galay oo iska lahaayeen cutba ibnu rabiica iyo maarata iyo shaybata ibnu rabiica waa labadii nin ee joogay maka ee nebiga dhibi jiray sal slam ninkii ugu imid nebiga sal slam lahaa aan naaga ku guurino aan xoolo ku siino aan wax ku ururino kii beer buu halkan ku leeyihi beer uu nimankaasi ay leeyihin bu isagoo nebigu sala alla alay slam dadkan ka carray buu galay geed buu hoos fadhiistay nimankii waxay dhahdeen war balhoo cinabkan u gee ninkaasi waa rafaadsan yahay cinabkan u gee nin caddaas la yidhaha oo iyagaa doon u ah caddaas wuxuu geeyey nebiga sala alla alay slam cinabkii nebigu saa u qaatay ayuu bismillaah yidhi caddaasuu yaabay caddaas wuxuu yidhi kelmaddan dadku kuma hadlaan ee xaggaad kaas timid wuxuu yidhi anugu rasuul ilaahay baanahay wuxuu idhi adu caddaasa xaggaad ka timid nayna waa meesha laydhaa baan ka imid buuri nayna waa waa tuuladii tuuladii uu ka yimid walaalkay yuunus ibnu mata nabiyullahi yuunus tuuladiisi weeyaan buuri kaasuu waxaan ku weydiiyey dadka dhulkan degan yuunus maba yaqaanaan adii maxaa ku ogeysiiyey daaka akhi kaasi waa walaalkay buuri isagu waa nebi ilaahay ana nebi ilaahay baan ahay walaalaanu nahay dabeetana caddaas dhulkuu fadhiistay dabeetana nabiga sal alla alay slam labada lugood buu qabtay calacaluu ka dhununkaday nabiga sal alla alay slam oo lugihiisu ku dhegdhegay labadii ninoo xaggaa ka eegaya dha ninkaan cinabkan u dhiibnay wiilka yara waa la tegey waa kaa lugihiisiibuu dhunukanaya ninku afka saa ula helo ula hadla khalaas la teg wiilkii yaraa caddaas baa nimankii ku soo noqday dabeetona cabaas waxay ku dhahdeen caddaasow addoonkoodii bay ku leeyihin ninkan maxaad u dhunkanaysa ninkan waxaan ka maqlay waxaan bashar aana ka maqlin waa nebi dabeetona waxay ku dhahan yaa caddaas yuu kulu goyni ninkani diintaadaa ka fiican iyo dhagaxa wax diintaadaa ka fiicane ha maqlin nebigu sal alla ly slam isagoo mahmuuma buu iskaga soo noqday zayd ibnu xaaritan uu la socdo meel dhexe markii uu maraya nebigu sala allahu alay waslam ayuu salaad galay salaaddu waa raaxo salaaddu waa inay noqoto meel lagu raaxayso salaaddu waa sheeke ilahi aad la sheekaysanayso waa tookinto allah waa munaajaat waa faq ilahi aad la faqayso ka war dadka hadda boqorada adduunyada jooga ninka laydhaa kaalay waad la kulmaysaa uu soo maydhmaydhanaya dharku soo hagaajisanaya wuxuu kasii fikraya wuxuu odhan lahaa meeshuu fadhiisan lahaa kelimaadku maskaxda kusii hagaajisanaya soo saama hadda boqor salmaankan sacuudiga ninka laydhaa caawa lagu keenaya ee wuxuu isku sii hagaajinaya caawa dhan somaha sheekh ya waxbuu isku hagaajisanaya caawa dhan oo mise isagoo iska socdo oo bilaa qorshaa buu iska tegaya waxaa xaqiiqa ah maaratay qaarkoodna suurirbaba soo karaysanayaan dadka hadduuna xataa awoodi karin dee dharka uu soo karaysanaya ka warran ninka ilahi subxana wataala munaajaad la geliya waa meesha nebigu sal slam marka uu daalay uu rafaaday uu ku raaxaysan jiray waa salaada waa meesha mu'min walbaa ku raaxaysta wey lidaalika baa dadkii culimmada ahaa waxay odhan jireen saalixiinta salaadaad waa inay noqoto meel lagu raaxaysto laakiin salaaddu hadday ku dhibto cudur baad qabtaa oo qalbigaagu waa jiranya waa inaad raadiso sidaad isu daweyn lahayd waa inaad raadiso waad ilahay dawo aad ka raadiso nebigu sal slam halkaasuu salaad ka galay intuuna salaada gelin uu adin kala dhaafay nebigu sal slam isagoo murugaysan oo meeshii laga soo eriyey lixdan kilomitr marka hore soo lugayey halkana jab kala kulmay ayaa waxa u yimid malku jibriil daruur buu kor u eegay nebigu sal allahu aleh wasalam malku jibriil baa u yimid xadiidka bukhaari baa warinaya xadiidka bukhaari ay warinaysaa caaisha nebiga sal allahu aleh wasalam maalintee kugu dhibadnayd ma maalintii uxubbaa kugu dhibadnayd nebigu wuxuu tilmaamay maalinta daa'if inay tahay waxa ugu dhibadnayd calaa kulli xaal malku jibriil baa u yimid malku jibriil wuxuu yiri maxamedow wuu ilaahay wuu ogyaha wuuna maqlaa waxa ay kugu jawaabeen dadkaagii iyo qoomkaagii waxaan kuu sheegaynaa nebi maxamedow waxaan kuu sheegaynaa waxa ilaahay subxana wa tacaala uu kuu soo faray wuxuu kuu soo diray malagii buuraha inuu adig kaa amar qaato waxaad doonta amar malagii buuraha salaamay nebiga sala allahu aleyh wasalam asalaamu calaykum ya rasuul allah markuu salaamay kadib ayaa wuxuu yihi ilaahay wuxuu amray inaan adig kaa amar qaato haddaad doonto dadkan labadaa buurood baan soo fujinaynaao korkaan ka saaranaaba korka ayaan ka saaraynaa riwaayad tiro badan oo daciifa runtiina waa la soo arooriya oo kale calaa kulli xaal nebigu sala allahu alay waslm wuxuu hi may waxaan ilaahay ka baryaya subxaana watacala aan ka rajaynaya xataa haddayna iyagu islaamin an yukhrij allahu min aslaabihim man yuwaxid allah inuu dhabarkooda ilaahay ka keeno man yuwaxid allah kuwa ilaahay subxaana watacaala kariyeeye oo tawxiidka ku dhaqma waxaad u fiirsataa nin ay dilayaan oy eryanayaan oy doonayaan inay gowracaan oo haddana u ducaynaya cajaa'ib halkaa nebigu sal allahu alay waslm markii uu meel qarnasacaabi laydha marayo ayaa nebigu sal allahu aleh waslm wuxuu galay salaad salaaddii nebigo ku jira sal allahu aleh waslm waxa u yimid jin baa u yimid tiro badan jinkii dabatoolana qur-aankii ba dhegeysteen way la yaabeen qur-aankii markay la yaabeen sida waxay isu fuulfuuleen libadaa buu ilahay ku tilmaamay subxana watacaala suuratu quluuxiya somahayn libadku waa shaashka maaragtay libaxa saasoo kale isu dulfuulen raxraxan bay isu fuuleen iyagoo dhegeysanaya nebiga sal allahu aleh waslm ilahay baana ka sheekeeyey qul uuxiya ilaya anahu samca nafaru min aljini faqaaluu inaa samicna qur'aana cajaba oo layaab badan yahdii oo ku hanuuninaya ila rushdi faaamanaa bih wadada toosan buu dadka ku hanuuninaya faaamanaa bihi waana rumaynay walan nushrika birabbina axada waanahu tacaala jadu rabbina ma attakhada saaxibatan walaa walada suuraddaa quluuxi akhri sheekadaasoo aad macaan baa ku taala waxaa kaloo ilahi subxana watacala uu kaga qisooday waid sarafnaa ilayka nafara min aljini yastamicuuna alqur'aana falama xadaruuhu qaaluu waxay dhahdeen ansitu warbal aamusa oo dhegeysta falama qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin qaaluu yaa qowmanaa inaa samicnaa kitaaba unzila min bacdi muusa musadiqa lima bayna yadayhi yahdi ila alxaqi wailaa ariiqi mustaqiim yaa qowmanaa ajiibuu daaciya allahi waaaminuu bih yakfir lakum min dunuubikum wayujirkum min cadaabin aliim markii ay qur-aanka dhegeysteen dib bay isu manjiireen iyagoo rusul ah markaa iyaga iyagoo iyagii markaa safiira nabiga sal allahu aleh wasalam jinkii kale u digayaan qur-aan la yaable baan soo maarata ayaan soo maqalay waxi ilaahay baan soo maqalay waxaan idiin sheegaynaa haddaad doonaysaa naar inaad ka badbaadaan raaca kaas nebigu sal allahu aleh wasalam markii uu damcay maka inuu soo galo waxaa magangeliyey ninkii muca bni cadiy oo hadda aan ka soo hadlaynay jubayr ibni mucim u ahaa ninkii aan hadda ka so hadlay muca ibni cadiy ayaa magangeliyey waa ninkaan lahaa nebigu wuxu yhi sal ly slam kuwan waan sii dayn laha haduu ila hadli lahaa kaasaa magangeliyey oo yidhi nabi maxamed cidi lama hadli karto seeftiisiibuu soo qaatay warankiisibuu soo qaatay wiilashiisibu dhinacd iska istaajiyey ma maqashaan qureyshe ha ninkii maxamed taabta waa nin aniga taabtay saasuu nebigu sal allahu aleh wasalam uu ku soo galay sanadkii taa kaa xigay waxa weeyaan wakhtigana waa dhacay darsi baan hoosta ku lehay calaa kulli xaal nebiga sal allahu alay wasalam sanadkaas waa sanadkii tobnaad wuxuu bilaabay qabaa'ilkii xajka imanayey inuu midmid ugu tago qabaa'ilkii carbeed nebigu sal ly slam midmid buu ugu tegey qabaa'ilku uu tegey waxaa ka mid ahaa reer bani caamir ibni sacsac ah muxaarib ayaa ka mid ahayd fuzaara ka mid ah khazaar khazaan baa ka mid ahayd mura ka mid ahayd xaniifa ka mid ahayd sulaym cabas nadar kinda kalb iyo cadra xadaarima markan xadaarimada yaman dhammaantood nebigu sal l slam ba wada tegey reer bani shaybaan qolan laydhaa oo mutar ibnu xaaris shaybaani uu ka dhashay nimankaasaa ugu hadal roonaa waxay dhahdeen wallaahi hadalkaad sheegaysaana waa hadal aan laga tegi karin xaq weyaan annagana waxaa nagu yaro xun annagu rag waaweyn oo dadkoodii ka nimid hal jalse un in lagu bedelo onu hal jalse wax ku qaadanno arrintaasi waa nagu xun tahay qoladan qola la dhahdo bani caamir ibnu sacsacana markay noqdeen horta nebiga sal la slam waxay dhahdeen aanu ku raacno waanu ku raaci waanu kula dagaalami laakiin markaad adugu dhimato arrinta annagu maan la wareegaynaa annagu ma iska dhexdhexlaynaa oo arrinka reer bani sacsacana ma yeelanayaan wuxuu yihi nebigu sal l slam maya haddaanu ku raacno maxaanu helaynaa haddaad i raacdaan ad rumaysaan lakum aljanna jannaad helaysaan adduunyada marka la joogo annagu arrinta ma la wareegaynaa maya buuri ilaahay baa iskale arrintoo cidduu doon u dhiibaya idinku dadka dadku u talin maysaan dee waxay dhahdeen maxaa annaga inaan annagu ku dhimanno kheyrka yana ha dhowlo too la xukumo dooni mayno marka iyagu adduunyon bay ka hadlayaan iyagoo aakhara ma arki karaan waxay ka hadlayaan waa xagga adduunyada maamul addunya iyagu ka hadlayaan odagii odagoodii markay ku noqdeen oday weynoo da ahaa ayay arrintii uga sheekeeyeen markaasaa wuxuu ku uhi yaa qowmi wardadow wax maidin sheegaa hallaha min tilaaf arrintu dabaqabasho ma leeda warka uu la yimid ninkaasi meel saruu gaari doonaa meel weyn buu gaari doonaa waa warkii la sugayey arrintaas dabaqabasho ma leedahay halkaa waxaan ku joojin doonaa insha allahu tacaala isla sanadkii koob iyo tobnaad bilowgiisii may xajkii sanadkii koob iyo tobnaad waxaa soo xajiyey lix nin oo ansaar baa soo xajiday nebigu sala allahu alay wasalam sidii uu qabaa'ilka ugu tegayey oo qol walbaaba waridadyahow yaa man yu'winii man yansurunii yaa ii gargaaraya yaa i soo dumaya xataa ubaliqa risaalata rabbi si aan risaalada ilahay aan dadka u gaadhsiiyo quuluu laa ilaha ila allahu tuflixu nebigu sal l slam saasuu dadka u wada maryay sanadkii koob iyo tobnaad waxaa soo xajiyey ansaar lix nin oo khasrajiina oo intuu dadka o dhan nebigu soo maray sala allahu aleyh wasalam oo iska sii socda meesha mina iyagoo mina socda ayuu dabeetona nebigu joojiyey maadinla hadli karaa buuri aw tajlisuun wa tasmacuun ma fadhiisanaysaanoo ma maqlaysaan haabay idhahdeen nebigu sala allah alay slam diintii buu soo bandhigay lixdaa nin waa saxaabada aad taqaanaan ascad bnu zuraara waa safiirkii nebiga sala allahu alay slam waaba ninkii maka nebiga sal lla alay slam madiine kusoo dhaweeyey wey ee markii muscab bn cumeer la diri doono way noo iman doontahay ninka madiinada kusoo dhaweynaya waa isaga wey ascad bnu zuraara iyo cawf raafic ibni malik iyo qudbat ibnu caamir qudbat ibnu caamir iyo cuqbata ibnu caamir iyo jaabir ibni cabdillaahi lixdaa nin baa nebigu uu la kulmay sala allahu alay wasalam waa la fadhiistay qaarkoodna koob iyo toban bay sheegaan waa riwaayad kala duduwan calaa kulli xaal niman ansaara buu la fadhiistay nebigu sal sl arrintii buu soo bandhigay arrintan waxay tilmaamaysaa meel diin iyo meel aan diin lahayn aan isku mid ahayn nimankani waxay ka yimaadeen niman ahludiin la nool yihiin oo diimihii wax ka yaqaan oo yuhuuda waxaa anfacday nimankii yuhuuda warkay ka mamaqli jireen ayaa anfacday ilaa hore waxaan usoo tilmaanay yuhuudii inay sugayaan aakhir maarata nebigii ugu dambeeyey inuu soo baxayo nebi aakhir zamaan ee nebinimada lagu khatimi lahaa khaatim nabiyin inay sugayeen wayna ogeyn bale waaba kuwii u hanjabi jiray markay carab maaga waxay odhan jireen carabay idinku dhagaxaantiina iska caabuda nebi baa iman doona waan raaci doonaa ilaa anagu culimaan nahay waan raaci doonaa markaan raacno idinkuna waa diidi doontaan markaasaan madaxa idinka guraynaa ilaa nasri ilahi baa nala socday markaa tiibaa iyaga dhagahooda ka buuxday markaasay waxdhaan wallaahi nebigay sheegayeen nimankaasi weligeed aynu ka maqlaynay waa kan waxaa anfacday wixii ay maqlayeen baa anfacday nebigu sala allahu alay slam waxay yidhahdeen annagu waxaanu ka nimid meel ma aha madiina siyaasiyan iyo maxaa tahay demographically way ka duwan tahay maka waayo oo waa qabaa'il jajaban iyo awoodo loolamaya oo kala duwan ayaa maarata madiina ku yaala laakiin maka waa qiyaada muwaxada weyaan oo siyaasiyanna hal hal talis leh hal qabiil baa ka war ku taaglaya taa laakiin waa hal qabiil oo laba u kala jaban oo maarata aws iyo khasraj oo ishaysta iyo saddex qabiil oo yuhuudeed oo labadan la kala safan dagaal afartan sano socdani wuu jiray odayaashii o dhanna way dhammaadeen waaba wada dhalinyara wax meesha ka taliyaa waayo dagaalkiiba ku dhammaadeenba dagaalkiiba ku dhammaadeen waxay dhahdeen annaga meeshaan ka nimid waa meel la isku hoobtay oo wada dagaala haddii aan ku rumayno aan ku raacno oo ilaahay dadka kuu kulmiyo cidna iska kicin mayso nimankaas niman weliba dagaalka ku baanbaheen ansaar oo dagaal aan loo tilmaamin ayay ahayd waana nimanka dee dhulka markii dambe o dhan furay wey maka yaa soo iyagu may furin meel walba iyagaa furay seeftooda meel walba gashay nabiguna wuxuu yihi sala allah alay slam lowla alhijra hijrada haddayna ahaan lahayn iyo fadligeeda lakuntu imra'an min alansaar ansaar baaban ka mid noqon laha bale nebigu waa inala dardaarma wuxuu yihi ninkii meel muslima qabtow walow sharkadna u taliyow meel uu ninkii qabtow ninka ansaar kuu sheegta ya ninka ansaar kuu sheegta nebigu wuxuu yihi sala allah alay slam wanaaggiisana aqbal xumidiisana ka indhalali iska indhatir ansaari way yaraan sida milixdu ay cuntada ugu baabooda bay ugu baabi'i doonaan dadka ansaari nebigu waa u duceeyey sala alla alay slam ansaar iyo kuway dhalayaan iyo kuway sii dhalayaan nebigu sala alla alay slam waa u duceeyey lixdan nin buu nebigu sala allahu alayh wasalam la fadhiistay oo markaa ay ballameen nebiga sala allahu alayh wasalam waxaan ka qaadi doonaa usbuuca dambe insha allahu tacaala hijiradii baan geli doonaa insha allahu tacaala iyo alisra walmicraaj oo nebiga sala allahu aleyh wasalam kolka intuunan hijiruunin hijirada madiine uu tegayo waxaa la geni doonaa safar kale la gelin doonaa oo mucjiza oo maaragtay fowqa sabax samaawaat ilahi subxana wa tacala uga yeedhi doonaa marka halkaasaan ka bilaawi doonaa wajazaakum allahu khayran